الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعلى كل شيء قسمتي يا قيب سيدتك وحلي أي قيب سريين أما لو قيبين أيي وعلى الشيخ رحمه الله تعالى وما شيء لا يعظم aanu weynaanaynin dararuhu dhibtiisu marka la qaybinayo ama la qaybiyo qismatuhu qaybintiisu anwaacu nucyaal weeye axaduhaa midka biljzaa'i waa qaybin lagu qaybiyo jusas iyo qaybo ka miliyin waaba shaygii miliga ahaa wa daarin wa ka daarin weeye mutafiqati alabniyati dhiskeedu iswaafaqsan yahay wa ardin wa ka ardin waa dhul mushtabihati alajzaa'i ajzaadeeda iyo qaybaheedu ay suwa shabahaan fa yujbaru waa lagu qasbayaa almumtanicu ka diida fa tucaddalu sihaamu sahmiyaalkii ayaa la ysu dhigi kaylan miis ahaan wa wasnan miisaan ahaan wa darcan dhudhumin ahaan bicadadi lansibaa'i nasiibyada dadku leeyihiin tiradooda ayaa la isugu dhigayaa inisawad waa hadday siban tahay wa yugtabu waxa la qori fii kulli ruqcatin warqad kasta ismu shariikin shariig magacii isma shariikin shariig magacii ayaa lagu qori ow jus-an baa lagu qori jusga oo mumayazan la soocay bixaddin lagu soocay ow jihatin lagu soocay watudraju waxaa la gelin fii banaadiqa banaadiq ayaa la gelin mustawiyatin oo siman uma yukhriju waxaa soo saaraya man mid lam yaxdurhaa aan meesha joogin ayaa ruqcatan xaashi soo saaraya cala aljusi alawali jusga hore u soo saarin waa inka tabal asmaaa magacyada hadduu qoray fa yucطii wuxuu siinayaa man kharaja ismuka magaciisa soo baxo ow calaa ismi zaydin ayuu ku soo saaraya inka tabal ajzaa hadduu qoro fa in ikhtalabat ilansibaabu hadday nasiibyaalku iskhilaafaan waadeegya ka nisfin iyo wa hulusin iyo wa sudusinba weeyaane juzi'at ilardu dhulka waxaa lagu qaybin calaa aqali sihaami saamiyaalha ka ugu yar ayaa lagu qaybin wa qusimad waana la qaybin kamaa sabaqa sidii inoo soo hormaray wa yuxtarazu waxaa la yska ilaalin can tafriiqi xisati waaxidin mid xisadiisa in la kala geeyo oo qayba dhinac la raaciyo ayaa la iska ilaalin waxaui sheekhu raximah ullahu tacaala wamaa laa yacdumu waxa aanu weynaanaynin waataynu soo tilmaannayoo marka waxaan la qaybinayo qaar baa qaybintooda darar iyo dhibi ay ka imanaysaa waxaanuni wuxuu hadday manfacadiisuba burayso in la qaybiyo lama ogola haddii manfacadiisii aanay burayn laakiin ay nuqsaamaysana waa qaybsan karaan baynu nidhi halkana wuxuu uhi wamaa shayga laa yacdumu aanu weynaanaynin marka la qaybinayo dararuhu dhibtiisu oo dhib badani aanay ka imanaynin marka la qaybiyo qismatuhu nooci qaybintiisu anwaacu waa noocyaal saddexa qismatu ajzaa qismatu tacdiil qismatu raddin ayaa la yidhaahdaa waa saddexdaa qaybood haddaba axaduhaa midkood qismada waa bilajzaa'i waa alqismatu biljzaa'i waa qaybin ajzaa iyo jusas lagu qaybiyo qismatu lmutashaabihaatna waa la yidhahda waxaa isshabahayay qaybintiisana waa la yidhaahdaa waa ta aan laba shay midnaba u baahnayn qiimayn uma baahna uma baahna dadkani markay wax kala qaataan midkood inuu wax kala soo celiyana uma baahna mar haddii aanay taqwiimna u baahnayn midkood inuu wax celiyana u baahnayn macnaheedu waxa weeye waa wax isku wada mida waa wax isku midaho hadduu kan inta qaatiyo hadduu inta qaatiyo hadduu inta kala qaatiyo hadduu inta kala qaato qiimahoodina waa isku wada mid oo uma kala qiimo gedisna midkood wax dheeraadahoo raacayna ma jiro markaa qiimayniya wax celintoona kuma jirto taa qismatu alajzaa ama qismatu mutashaabihaat baa la yidhaha taa haddaba mihaalkiiba ka miliyin weeye milina waynu soo marnay waxaynu ku soo marnay qasbiga ayay kaga hadlaan shaaficiyadu markay mili iyo mutaqawim ay kala saarayaan waynu soo koobnayoo inkastoo mucaasiriintu ay dee siyaalo badan iminka raggana dibal doctor mustafa dibal boqaayo mucaasiriintu markaa ay iminka siyaroo kale ay u sheegaan haddana qolyaha hore waxay dhahaan maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza fihi salam waa wixii la miise ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay wax alliyaariya wixii la miise ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay ee waxyaalihii markaa waxyaalaha badan la isaga geeyey aan ahayn ayaa mithil la yidhahdaa marka dee waa raashinadii oo dhan waa lacagihii oo lacagu berigaa hore mithli bay ahaayeenoo dee lacago la miisaamayay bay ahaayeen markaa ka mithliyin weeye marka hadduu wixii raashin isku wada mida yahay dee waa waxaa isku midkaa la qaybinayo wa daarin wa ka daarin waaba daar mutafiqati alabniyati dhiskeedu iswaafaqsan yahay waxa weeye waa daar hal kalaho afar maqsin ayay ka kooban tahay maqsin waliba suuligiisi iyo albaabkiisi iyo maraafiqdiisii buu leeyahay mid mid wax dheeri ma jiro waa daar mutafiqati alabniyati dhisaskeedu iyo qolalkeedu ay iswaafaqsan yihiin wa ardin wa ka ardin waaba dhul mushtabihati alajzaa'i ajzaadeediyo qaybaheedu iyagana ay iswada shabbahaanoo yacni kala ciid wanaagsanaan biyo u kala dhowaansho kala dheeraan iyo kala hoosayn midnaba male waa dhulkaa siman markay sidaa tahay fa yujbaru lmumtanicu ka diida waa la qasbi halkaa ii xasuusna wahay marka qismadan ayada qismatulajzaa markay tay waa la qasbayaa qofka dee qismatulijbaar baa la odhanaya markaa hadhow buu ina odhan doonaa qismatu ijbaar iyo qismatu taraadi iyabu hadhow ina ku soo celin doonaa tan qismatu ijbaar bay markaa noqonaysaayoo kadiida waa la qasbayaa waa raashinkayga ii soc waxaa la mida dee maryihiibaa iyaguna la mida dhulkaa isku wada midhkaa yacni waxay leeyihiin markaa dhul bay wada leeyihiin daarayl waar intayda ii qaybi waa raashinka intayda isi kadiida qasab baa lagaga dhigayaa walow xataa haba kala badnaadaan say u kala leeyihin waayo wax darari kuma sugnaa kan doonaya wuxuu rabaa maalkiisii markaa inuu si dhammaystiran ugu ugu ugu ugu ugu intifaaco wuxuu doonayaa mushaarakada inay walahaanshaan inuu xumaanteeda ka baxo ayuu doonay markaa ka diida waa lagu qasbayaa markay sidaa tahay fa tucadalu sihaamu sahmiyaalkii iyo qoryihii waxaa la isugu dhigayaa kaylan miis ahaan markay wax la miiso tahay wawasanan markay wax la miisaamo tahay wadarcan markay wax la dhudhumiyo tahay ama hadday wax la tiriyo tirin tahay bicadadi alansibaa'i nasiibyaalka ay dadkani u kala leeyihiin tiradooda ayaa sihaamta la isugu dhigayaa inisawad waa hadday nasiibyadoodu siman yihiin macnaha hadday saddex nin yihiin saddex isleegunbaa wixii laga dhigi hadday afar yihiin lagna afar baa lagu kala dhigi hadday shan yihiin shan isleegunbaa looga dhigi hadday nasiibkoodu kala badan yihin wiiloo keeni doona laakiin markay say u kala leeyihiin ay isleeg tahay sihaamta iyo qoryaha ay kala qaadanayaan waxaa la isugu dhigayaa sihaamtu iminka waa qaybaha ay kala qaadanayeen nasiibyaalkooda iyo say u kala lahaayeen tiradooda ayaa la isugu dhigayaa hadday saddex iyo saddex meelood isleeg baa laga dhigi hadday afar iyo afar meeloodoo isleeg hadday shan yihiin shan meelood isleeg waa markay nasiibyadoodu siman yihiin dabeeto maxaa la samaynayaa waxaa la soo qaadayaa saddex warqadood ruqca ruqca facrabiga magacyaal badan bay ku leedahay hadda halkan waxaa looga jeelanayaa qidcatun min alwaraqi aw iljildi tugtabu calayhi waxaa la yidhaha waa gabal warqada ama harag oo wax lagu qoraa ruqcada la yidhaahdaa saddex warqadood ama saddex harag oo wax lagu qoraa la soo qaadi wa yugtabu waxaa lagu qorayaa fii kulli ruqcatin ruqco kasta waxaa lagu qorayaa ismu shariikin saddexdan wada leh hadday tusaale ahaan saddex yihiin oo kale saddexdan waxdaleh mid baa magaciisa lagu qorayaa masalan had iyo goraale fuqahadu zayd iyo bakar iyo khaalid bay magacyadaasay soo qaataan cali iyo cumar iyo faaraxna waa isa mid laakiin bal magacyada iyagu ay soo qaataanoo zayd iyo bakar iyo khaalida ayaynu soo qaadanaynaa mid waxaa lagu qorayaa zayd midna waxaa lagu qorayaa bakar midna waxaa lagu qorayaa khaalid saddexdaa marka la qoro ow ama watwayugto waxaa lagu qorayaa fii kulli ruqcatin ruqcatin warqad kasta isma shariikin shariik saddexdan wax wadale midbaa magaciisa lagu qori ow juz-an baa lagu qori jusgaasoo mumayazan la soocay bixaddin lagu soocay aw jihatin lagu soocay tusaale ahaanoo kale markuu dhul yahay yacni waa la xadayn oo saddexdii qaybood waxaa la odhan qaybta geedka iyo geedkaa inta u dhaxaysa xad baa lagu xadayn ama jiho ayaa lagu xadaynna waxaa la odhan qaybta bari qaybta dhexe qaybta galbeed ama waa laysla ogyahayoo waaxid itnayn talaata lagu qori markaa waana la yaqaanaa waaxidna waa ka bari u xigaa itnaynna waa ka dhexda ku jira talaatana waa ka galbeed u xigaa ow juz-an baa lagu qorayaa wixii la qaybinayey jusga midabaa lagu qori warqadii mumayazan jusgaasoo lagu soocay bixaddin la xadeeye oo la leeyahay xadkaa yacni waa dhulka xadkaa leh waa maqsinka xadkaa leh ow jihatin ama jiha lagu xadeeye waxaa leeya waa jihadaa ka xiga jusga jihadaa xiga ka xiga ka xiga marka saa la sameeye ama warqa saddexdii warqadood saddexdii magac lagu kala qoro ama saddexdii dhul ama saddexdii raashin ama saddexdii maqsin lagu kala qoro wa tudraju waxaa la gelin fii banaadiqa mustawiyatin banaadiq banaadiqda waynu soo marno mar bunduqdaayado xabadii baynu soo marnay mar ayada oo khudrada baynu soo marnay waxaana wax dee la isticmaali jiray weeye kun sano ka hor wax la isticmaali jiray weeye oo aan hadda jirin xilliyadaa wax waliba bidaayiga ahaayeen horta banaadiqdani waa wax laga samaynayey dhoobo ama shamac baa laga samaynayey ujeeddaduna waxa weeye uun wax dhoobo ama shamac laga sameeyey oo markaa la isleekaysiiyey oo markaa daloo dhexana loo sameeyo warqadda un la dhexgelin warqaduunbaa lagu qarinayaa warqadan lagu qori tuuranayo ayuunbaa lagu qarinayaa khilaaf looga dhigayaa waxay dhaheen waa maa yucmalu bishaklin qariibin min almunduqi yuudacu fiihi ruqcatu lqurca wa tuqallafu khilaaf iyo gal baa looga dhigayaa iminka waxaasoo loo baahna waa warqadda ama sideedunbaa loo duduba ama dee galal kalaaba la geliyaa laakiin waa xilligaa dee wixii la isticmaali jiray waxaa la gelinayaa markaa saddexdii warqadood oo isleeg banaadiqdaasaa la gelinayaa wax meeshaa waxaa yara kuusan ee ama dhoobada ama shabac oo musawiyatin siman ayaa la dhex gelin marka intaa la dhex geliyo dee qof baa markaa dhabtiisa lagu saddexdiiba lagu tuuri ama dee weel iyo wax loo sameeyeybaa ayaa la dhex gelin uma yukhriju wuxuu soo saari man mid lam yaxdurhaa aan joogin mid goobtii lagu samaynayey warqadahan iyo banaadiqdan iyo waxaan farsamadan lagu samaynayay midaan joogin oo debadda looga yeedhay ayaa wuxuu soo saarayaa ruqcatan hal warqada buu soo saarayaa cala aljusi alawal jusga horaa loo soo saari in kataba haddii uu ku qoray cidda markaa dee qaasimkee waxqaybinaysa alas baa magacyaashii haddii warqadahan banaadiqda ku jira hadday zayd iyo bakar iyo khaalid ku qornaayeen waxaa la odhanayaa dhulka lambar kow ama bari xiga dhulka lambar kow ee bari xiga magac u soo saar baa la odhanayaa dabeetana gacantuu gelinayaa saddexdii ayuu mid soo saarayaa magacii baa leeyahay zayd buu noqday waxaa leeyahay zaydow adigu tow galbeedaysaad leeday lambar waaxid baad leedahay dhulkii markaa la istaagay ee marka hore la yidhi dhulkaa u soo saar ayuu yeelan haddii la doono ka dhexaa la istaagi haddii la doono ka galbeed baa la istaagi waxaa leeyahy dhulka aynu taagannahay magac u soo saar magacii marka halaa ka soo baxa ayaa la siinayaa haddana kii labaad baa la istaagi waxaa la odhan haddana magac u soo saar magaca u soo baxay ba- bakar baa u soo baxay bakar wadankaasaad leeday dee ka saddexaadna khaalidna dhulka saddexaad unba u caynoobay markaa markaa uma yukhriju wuxuu soo saarayaa man lam yaxdurhaa meesha midaan joogo ruqcatan qaraa warqad ayuu soo saaray cala aljuzi alawali jusga hore ee dhulka ka mida mihaal ahaan in katabal asmaa kan qoriga yacni qaybinaya hadduu magacyaal ku qoray fa yucdii wuxuu siinayaa dhulkaa wuxuu siinayaa iyo jusga hore man kharaja ismuhu kuu magaciisu soo baxay ow ama cala smi zaydin ow yukhriju ama wuxuu soo saarayaa man lam yaxdurhaa ka aan xaadirin ruqcatan warqad buu cala smi zaydin zayd magaciisa ku soo saaray in katabal ajza'a haddii warqada ajza ay ku qornayd warqadaha hadda waxa inoogu qoran dhulka koowaad ee beri xiga dhulka dhexe oo lam- kaasi dhulka koowaad waa raqam waaxid dhulka ku xiga ee dhexda ku jira waa raqam itnayn dhulka xagan galbeed u xiga waa raqam talaata haddii markaa ajzaadaasi ay sidaa ugu jirto meeshii banaadiqdii waxaa la odhan waar soo dhaqaaq baa la odhan zayda waad halkan isa soo taag waxaa la odhanayaa zayd u soo saar saddexdan warqab mid uga soo saar warqadii waa lasoo baxaa zayd maxaa u soo baxay raqam waaxid kawsha ayaad leeday mee waxa u soo baxay la- raqam itinayn ka dhexaad leedahay mee waxa u soo baxay kii xagga galbeed raqam talaataad leedahay waa haddii ajzaada lagu qoray aw cala smi zaydin buu usoo saaray in kataba alajzaa kii labaadna dee waxaa loodhan usoo saaro isna ka- dee galbeed iyo ka dhexe kii usoo baxu qaada ka kalena ka kale u caynoobaya markaasi haddaba waa marka ay isleeg yihiin dadkan wax qaybsanaya siday wuxu kala leeyihiin ba isleeg waa saddex nin oo si isleegu leh waa afar nin oo si isleegu leh fain ikhtalafat ilansibaa'u hadday nasiibyaalkoodii iskhilaafaan dhul bay wada leeyihiin daaray wada leeyihiin ka nisfin mid waxa ay wada leeyihin kala barh buu leeyihi wa hulusin midna saddex meeloodoo meel buu leeyihi wa sudusin midna lix meeloodoo meel buu leeyahay juzi'at ilardu dhulkii waa miihaal ahaan raashinkiina waa la mid maryihii waa la mid waxaa lagu qaybin calaa aqali sihaami sahmiyaalka ka ugu yar baa lagu qaybin oo keeba ugu yar dee suduska ugu yar waxaa laga dhigayaa dhulkii lix meelood ayaa laga dhigayaa raqam waaxid itnayn talaata arbaca khamsa sita ayaa laga dhigi raashinkii lixdaasaa laga dhigi lixdaa waqusimad waxaana loo qaybin kamaa sabaqa sidii inoo horo maray ayaa lagu qaybin hadalkaa waxaad mooddaa in yacnii ay bannaan tahay in lagu qoro yacni asmaadiina waa lagu qori karaa lixdan ajsaadiina waa lagu qorayaa laakiin waxay tasiixinayaan in asmaada la qorayo oo aan ajsaadi la qoraynin asmaadaa la qoraya sida ay sax ugu soo baxaysaa waxa weeye tani waa in magacyaashii la qoro saddexdii magac ayaa la qorayaa midi waa zayd oo wuxuu leeyahay kala badh midna waa bakar oo hulus buu leeyahay midna waa khaalid oo sudus buu leeyahay lixdii meelood inta dhulkii sidaa loo kala xadeeyo loo kala calaamadiyo ayaa saddexdoodii magac warqadii lagu qorayaa banaadiqdii lagu samaynayaa nin dhabta loo saaraya kii markaa aan joogin goobta waxaa lagu samaynaya baa la odhanayaa soo saar saddexdii magacay halkaa ku jiray mid soo saar baa la odhanayaa waxaanu ina yidhi hadda halkaa dambe wayuxtarazu ama wayaxtarizu qaasimku wuxuu iska ilaalin can tafriiqati xisati waaxidin mid xisadiisa iyo qaybtiisa in la kala geeyo masalan ninka zayd ee leh saddex lixdan meelood saddex leh in la yidhaha mid koonahaasaad ka heshay middan la yidhaha dhexdaad ka heshay kalena dhe koonahaasaad ka heshay wixiisa waa in laysu raaciya dhinac la ysugu mariyaa ile waxaa laga inuu isku dhisaa buu doonayaa inuu isku wada iibiyaa buu doonayaa haddii dhulku aanu isku wada qiimo ahayn ayada tan way ka baxaysaa oo tan noqonaysa qismatu waxay noqonaysaa tacdiilka dambe ayay noqonaysaa haddii dhulku kala qiimo yahay ee waxaynu ka hadlaynaa waa dhul isku wada qiima waa daara isku wada qiima waa miliyaad isku wada mid ah markaa taasa la iska jirayo marka iminka lixdii dhul baynu haysanaa si ay isu barbaryaalo sidaa loo kala jeexay oo loo kala cadaamadiyey halkana maxaa inoogu jira saddexdii magacee zayd iyo bakar iyo khaalid ba inoogu jira ninkiibaa waxaa la odhanayaa magac soo saar magacii marka la soo saaro waxaa la odhanayaa jusga koobaad jusga koowaad waxaa la odhanayaa cid u soo saar jusga koowaad magac u soo saar baa la odhanayaa waay kii isaga u soo baxaba hadduu masalan zayd buu u soo baxay kii koowaad baa u soo baxay saddexda isku xigu qaadan markaa saddexda isku xigu qaadan kii labaad baa u soo baxay wuxuu qaadan ka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waxa u soo baxay ka saddexaad wuxuu qaadan ka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waxa u soo baxay ka afraad dee wuxuu qaadanayaa markaas saddex isku xiga ayuunbuu qaadanayaa saddex isku xiguu qaadanaya labada dhinac buu marin midna dhinac buu marin hadduu ka shanaad u soo baxo sidaasi leeg weeye hadduu ka lixaad u soo baxo aduu dhinacunbu iska raacayaa markay kaa saddexdiisu dhinac iska raacaan haddana waxaa la odhanayaa meedkaa la istaagi waxa la odhanayaa qaybtanna mid u soo saar hadduu markaa u soo baxo dee kii saaxiibu suduska waxaa la odhanayaa kaa qaado mid gaa kaa gaarkaa haddii ka- kii kalena waxaa labadii kala qaada haddii kale u soo baxaana laba isxigu isla qaadanaya kii kalena mid buu qaadanaya يعني تن واسدة فإن اختلفت الأنسياء هذا إسخلافسي كنسب وثلث وسدس وجزئت الأرض على أقل السهام بالغو قيب سهام ده وغير اللحم رد بالغني وقصبت كما سبق سين وصون مرتيب الله قيب لحم رد انت لا يسكدقو أسماء ذا أيانا لغو قريان ويعترز دبعنا وحا لا اسكا الى مركا اجزاء القران تفريق حصه واحد حصه من حصدي ان لكلا جاي او كصاحب السدس كان لو كلا جاين مايو لانه تفريق اسغا يو حقيسا كاي مريا صاحب النص ايا لو بلابيا نيكي نص لها ايا لو رنيا او سو سارا هدوها كوباد او سو بخو صدخ خليل سنبو قادم هدو كلباد او سو بخو اسغا iyo labada hareeraha ka xigu qaadan hadduu ka saddexaad u soo baxo labada ka horeeya isaga ayuu qaadan hadduu ka afraad u soo baxo labada ka horeeya ayuu qaadan ka horena waxaa yeelanaya markaa kii hore labada dambena waxaa yeelanaya kii suluska lahaa hadduu ka shanaad u soo baxo wuxuu qaadanayaa labada ka horeeya ka lixaadna kii suduska lahaa baa qaadanaya labada horena kii suduska lahaa baa qaadanaya hadduu ka suduska u soo baxana ee lixaad u soo baxana labada ku xiga ayuu qaadan kadib ayaa markaa la soo saari haddana mid kale labadooda mid ayaa la soo saari hadduu ay markaa ka u soo baxadaan sudus kalena laba israacsan baa la siin haddii ay markaa kala usoo baxaan midun baa la siin macnaha weliba shuraaxda ayaa si fiican idinku sii dhidhigaysay halkaa ka sii eegta taa waxaa la qismat اlajzaa athaani kale nooca labaadna bitacdiili alqismatu waa qaybin bitacdiili isu miisaamid iyo isu dhigid waa ka ardin dhul takhtalifu ay iskhilaafsan tahay qiimatu ajzaa'iha maxay isku khilaafsan tahay bixasabi quwati imbaatin soo saarid awooddeed qadarkeeda iyo wa qurbi maayin biyo dhowaanteed wa yujbaru lmumtanicu calayhaa ka diidayna waa lagu dirqi fil adhaar haddaan qabanno ee walow istawad qiimatu daarayni hadday simaan aw xaanuutayni ama laba dukaan faطalaba uu dalba midi jacla kullin liwaaxidin in loo yeelo falaa ijbaara qasab ma jiro aw cabiidin aw hiyaabin min nawcin abay ahaadeen ujbira waa la dirqi aw noocayni bay ahaadeen falaa maya wuxuuhi sheekhu waa haani nooca labaad waxa weeye alqismatu biاtacdiil waa qismada loo yaqaano qismatu tacdiil oo bimacnaa waa laysu miisaamayaa tani tani tii isku midka ahaydee yacni la kala barbaryo la kala googoynayo un maaha sihaamta qiimaa la ysugu dhigayaa ayaduna waa laba qaybood mid waxaan la qaybinaya waa shay keliya midna waxaan la qaybinaya waa laba qaybood waa laba shay markuu mid quro yahay ka ardin waaba dhul takhtalifu qiimatu ajzaa'iha ajsaadeeda qiimayaalkeeda iskhilaafsan maxay isku khilaafsantahay bixasabi quwati imbaatin marka laga eego quwadda wax soo saarka iyo wa qurbi maa'in biyo dhowaantood dee dhulkii meele caraseel bay noqonaysaa waxba soo ama buur iyo dhagax bay noqonaysaa markay dee dhul la beeranayo meelina meel carasana bay noqonaysaa ama meelaan dhagax iyo waxba lahayn oo dhul jilicsana dee isku qiimo noqon maayaan marka beer laga hadlayo xagga qurbi maa'in waa laba qayboodoo yacni masalan ama dee keliya gacan baa keenaya oo mid baa xaggaa xigta ama yacni ceel iyo wax weeyaanoo dee dhinac wuu u dhow yahay dhinacna dee intaasoo mitir buu ka durugsan yahay markaa isku qiimo noqon maayaan markaa iyada qiimo ama masalan dhirta ku taalla ayaan isku mid ahayn halkan dhir weyn baa ku taalla oo dhirtii loogu jeclaayo can baa ku yaalo macaan baa ku ta- dhirta la jecel yahay baa ku taalla xaggana kuwa aan la jeclayn oo lindhanaan iyo saytuuniya aan macno badan sii lahayn ayaa ku yaalla isku qiimo noqon maayaan markaa oo dhirtii baan isku soo wax soo saar isku qiimo ahayn marka masalan waa daar kaba soo qaad waa afar qoloo saa isu garab ah midi waxa weeye waa dhagax midi waa jaajuur midi waa leban dee isku qiimo noqon maayaan waxa iyagoo magaca daareed haddana wata isku qiimo noqon maayaan haddaba markay laba nin ay tusaale ahaan wada leeyihiin Een, laba nin marka ay wada leeyihiin ee la kala badhna u leeyihiin ee la doono in la qiimeeyo masalan waxaa la arkaa saddex meelood marka loo dhigo hal meel oo carro wanaagsani ama xagga biyaha xigtaay inay la mid noqoto laba meelood oo amaan carro wanaagsanayn ama biyaha ka fog masalan kaba soo qaad wajaahadeedu waa boqol iyo konton konton baa ciid wanaagsan ama xaggii biyaha xiga boqolna xaggii biyaha way ka fogeen ama ciid wanaagsana idan markaa labadii nin loo qaybinayo saasaa loogu kala dhigaya kontonna dhinac baa la marinaya laba boqolna dhinac baa la marinaya qiimahaasaa la isugu dhigayaa wayujbaru waana lagu dirqinayaa almumtanicu ka dida calayhaa korkeeda filadhari haddaan qabanno dee sinaanshahan xagga qiimuhun baa sinaashay ajsaada markaa laga eegaya waa qismatu ijbaar ayaduna tanna saanigu wuxuu leeyahay may oo aqraad iyo manaaficdiiba iskhilaafayso ijbaar ma jiro taasna waa taa haddaba walow isawad hadday simeente buu idhi qiimatu daarayni laba daarood qiimahooda ayaa sinmay waa isku qiimo ow xaanuutayni ama laba dukaanoo laba si siban ay u leeyihiin fa dalaba mid waliba wuxuu dalbay jacla kullin mid kasta in loo yeelo liwaaxidin midkood in loo yeelo in daar kan la siiyo ana daar la siiyo kan dukaan la siiyo kana dukaan la siiyo falaa ijbaara hortuu wax qasabi halkan kuma jiro qismadan ijbaar iyo qasab kuma jiro ama ha kala fogaadaan ama ha isku dheganaadaan waayo maxaasha iyo abniyada ayaa iskhilaafayo aqraaddu isku khilaafaysaa marka iyagoo heshiis mooyaane qasab lagu- laguma leh ow cabiidin ow istawad waxaa sinmay qiimatu cabiidin addoomma qiimahood baa sinmay ow thiyaabin maryaa qiimahoodii simaye min nawcin waana nooc keliya addoommadani waa isku nooc maryahani waa isku nooc qiimahoodana waa isku mid ujbira iyada waa la dirqin mar haddii shir- qismadaa shirkadii ay ku suulaysa ay ku kala baxayaan kadiida waa la dirqinayaa oo waxaa la odhan yeel ayaa la odhanayaa leanna aqraadii ayaa markaa ku yaala dararna ma jiro ow nawcayni haddaba waxay ahaa addoommadu waa noocyo maryahani waa noocyo saasoo kale ayada falaa ijbaara ma jiro yacni ayagu inay isla oggolaadaan mooyaane ijbaar ma jiro waxaa lagu qaybinaya un taraadi taasina waa qismadii saddexa labaad ee qismatu tacdiil ahaaliduka saddexaadna biraddi waa alqismatu qaybin biraddi wax celin lagu qaybiyo bian yakuuna waa inuu hadee fii axadiljaanibayni labada dhinac midkood ayaa biirun ceel baa ku yaal aw shajarun geed baa ku yaala laa yumkinu an suurtagelay qismatuhu fayaruddu wuxuu celinayaa man yaakudu ka qaadanayaa qisma qiimatihi qiimihiisa qaybtiisa ayuu celinayaa qiimihiisa qaybtii ayuu celinayaa walaa ijbaara fiihi qaybtana ijbaar ma jiro labadii hore qismatu ijbaar bay ahayd laakiin tani waa qismatu taradi oo ijbaar ma jiro wa huwa baycun waana wax kala iibsi وkda تacdiilu qismaة tacdiil waa kala iibsi cala madhabi haddaan qaban wa qismaة اlأجزaaءi qismaة اlأجزaaء iyadu ifraasu waa soocid fi اladhari waa kala soocida iyadu taasi waxau sheekhu yidhi الثaaliث الnوع الثaaliث nooca saddexaad waa biraddi alqismaة biraddi waa qismo iyo qaybin lagu qaybinaya raddi iyo wax celin waxaa loo baahan yahay marka dhulkan la qaybiyo ama waxaan wada leeyahay la qaybiyo inuu midkood wax kale soo celiyo oo waxaan la wada leeyahay aan ahayn ayaa loo baahanayaa waa maxay bian yakuuna waa inuu hada fi axadiiljaanibayni labada dhinac dhulkan la wada leeyahay baa labadiisa dhinac bi'run ceel baa ku sugan ow shajarun geed baa ku sugan laa yumkinu qismatu aan la qaybin karaynin marka saa loo kala qaybiyana dee ma jiro yacni jaanibkan kale wax u dhigmayaa ma jiro allaahumma in yacni shayga inta la qiimeeyo qiime xagga badh la soo mariyo mooyaane haddii la yidhaahdo aan dhulka wadno oo aan uluaan xaggan marino ceelkeesu aan dhigo ba taana qismadii baa xumaanayso kanaan dhulu soo hadhaynin kale marka dhulkii inta saa loo kala badho ayaa fa yaruddu wuxuu celinayaa man yaakudu ka qaato geedka ama ceelka ku qaato qori tuurka horta intaa labadaa la ysu leekaysiyaabaa la qori tuuri fa yaruddu wuxuu celinayaa man yaakudu ka qaatay qismadaa ay u soo saartay qori tuurka ku qaata qisa qiimatii qiimihiisa waxaa la soo beriga iyo ceelka qiimihiisa qaybtiisa ayuu celin waxaa kaga soo qaada dhulku waa isku qiime waa loo kala baray waxaa la dhahay ceelkani waa imisa waa ceelkaasa badda waxa la yidhi waa kun dollar ama geedkii baa la yidhi wacankaas waa shan boqol waxaa la leeyahay kii uu raacay shan boqol ha iska soo celiyo ama geedkii haddii shan boqol lagu laba boqol iyo konton iska soo celi baa la leeyahay saasay marka ay cadaalad ku imanaysaa walaa ijbaara fiihi qismada noocan ee qismatu raddi la yidhaha qasab ma jiro li'annahu waxaa ku sugan waxaan shurka lagu ahayn oo la ismulkisiinayo wa huwa noocan haddaba qismatu raddi baycun waa iib iyadu waa iib waa wax kala iibsi xaqiiqadii iibkaa lahayaa maal maal la qaabilinayo ayaa meeshii soo galay oo dhammaanteed iib bay noqonaysaa qiil wuxuu leeyahay mee qadarkan ceelkan iyo intan lacagahi unbaa la ysku iibiyey mooyaane inta kale iib maha iyo mee dhammaanteed waa wada iib almadhabi haddaan qabanno dariiqa labaad ee madhabku uu tilmaamaya waxa weeye sida qismatulajzaada ayaa laba qowl ku jiraan buu leeyahay wa qismatulajzaa qismadii hore ee waxa isku midkaa la qaybinayay ifraazun ayada waa kala soocid ifraad waa soocid qof walba wuxuu lahaa loo soocayo waxaana caddaynaysaa qof walba wixii u soo baxaa wuxuu milkisanaa inay tahay wuxuu milkisanaa inay tahay iibayada kuma jira filadare haddaan qabanno lanno hadday iib ahaan lahayd ijbaar iyo qasab kuma galeen qurcana lama geliyeen ilaa wixii la kala iibsanaya qurco lama geliyo iibkii ثaaniyaadana kojaa wuxuu leeya waa iib bay noqonaysaa lianno qayb kastoo xoolaha ka midi mushtarak buu ahaa markay qaybsadaan hadda waa qismatu ajza'dii markay beriiskii qaybsadaan maryihii qaybsadaan dhulkii isku midka ahaa qaybsadaan wuxuu leeyahay waa iibo mid waliba waxaan markaa u sugnaaday ee uu ku leeyahay xisaha saaxiibkii ayaa wuxuu isaga kana xisadiisa ku leeyahay bay isku iibinayaan haddaba markaynu idhaahno waa iib macnaheedu waxa weeye khiyaarkii baa sugmaya oo shufcadii baa sugmaysa axkaamdii beeculahaa baa dabagelaysa lafdi beeca mataba lugun baan loo baahnayn wuxuuhi wayushtaradu fi raddi waxaa la shardiya alridaa nisbatu raddi waxaa la shardiya alridaa bacda khuruuji lqurca qurcadu intay soo baxday dee waa in raalli noqdaa walow talaadaya hadday raalli iskala noqdaan biqismati maa shay qaybsigii laa ijbaara fiihi qasab aanu ku jirin ushrida ridaa baa la shardiya bacda alqurcati bila saxi ka qowli modhahdooda radaynaa waxaan ku dhaarnay bihadii lqisma ow bimaa kii akhrajatu ay soo saartay alqurcatu kay soo saartay ayaa raalli ku nahay wuxuu leeyahy wayushtarad waxaa la shardiyaa fii qismati raddi qismadan ugu dambaysay ee wax la celinaya arridaa dee bilowga qurcada waa in raalli nagu noqdaa wa bacda khuruuji lqurcati qurcadu intay soo baxdayna waa in raalli noqdaa dee wax la kala iibsanay wey iibkuna qurco kuma yimaado si markii horeba loogu baahnaa raalli heshaa markay soo baxdayna loogu baahanayaa walow taraadayaa labadii qof hadday iskala raalli noqdaan oo ay isla oggolaadaan biqismati maa laa ijbaara fiihi qismooyinka aan ijbaarka lahayn sida qismatu raddigan oo kale ayay raalli iskala noqdeen inay qaybsadaan ushturi daridaa bacda alqurcati baa la shardiyaa fi lasaxi asax haddaan qabanno qurcada dabadeedna raalli ahaansho ayaa la shardiyaa ka qowlihim radinaa bi hadi lqisma ayaan ka raalli noqonnay ow bimaa akhrajat lqurcatu ama waxay qurcada iyo qorituurkaasi soo saaray ayaan ku raalli noqonnay waa inay yidhaahdaan taas ayaa markaa shardiya shay aan ijbaar qismooyinkii aan ijbaarka lahayn hadday kala qaybsadaan raalli ahaanshaa la sheegay bacda khuruuji lqurcati fi lasaxi ka qowlihim radiina waan kuna bihadi lqisma ow bima akhrajat lqurca laannahu raalli ahaanshu waa arrin qarsoon arrin daahira baa lagu xidhay oo siiqadaasa walow habata hadduu sugnaado bibayinatin markhaati qaladun baa ku sugnay ow xayfun ama jawr baa sugnaaday fii qismati ibjaarin iyo ijbaarin nuqidad waa la burin fain lam takun bayina haddaanay jirin waddacaahu waaxidun uu sheegto falow waxaa usnaaday taxliifu shariiki inuu dhaarsado walow iddacaahu hadduu sheegto qaladka ama xayfka fii qismati taraadi waqulna anna hiya baycun weeye falasaxu annahu laa ahara lilkalati male oo falaa faa'idata lihadihi dacwa dacwaddaasi faa'ido yeelamasa qultu waxaan nawowi haddaanay wain qulna ifraazun weeye نqidت waa la burin in habta hadduu sugnaado وilaa fayaxlifu shariiku baa dharan wallahu aclam wuxuu leeyahy sheekhu walow habata hadduu sugnaa bibayinati markhaati ama yacni kii loo sheeganaya baa qirtay ama dhaar marduda ama yamiinu shaahid baa waxaa ku sugan qaladun qismadii la qeybiyey qalad ayaa ku sugnaaday ow xayfun ama waxaa sugnaaday jawr in lagu sameeyey oo ninkii qaasimgaa jawr sameeyey fii qismati ijbaarin waana qismooyinkii ijbaarka iyo qasabka lahaa waataan lahaa ijbaarka laa ijbaara iyo ijbaruda inoo kala hayo waataan idin lahaa masalan qismatu lajzaadii qismatu ijbaar bay ahayd qismatu tacdiilkuna ayaduna waxay ahayd qismatu ijbaar bay ayana ahayd meelo kaloo la ijbaaraya ayana waa jireen markay qismadu qismatu ijbaarin tahay ee yacnii qas- qasab lagu socodsiinayey adduunka diidaka laga codsaday nuqidat waa la burinayaa qismadaa dee waa ayagoo markhaati loo caddeeya qaadigu inuu dulmiyey ama markhaatiyadii been sheegayan oo kale fain lam takun bayina haddaanay bayinaya markhaati jirin wax kalena ku sugmin wadacaahu qaladka iyo xayfka waaxidun mid sheeganayo falow taxliifu shariikii wuxuu leeyahay inuu kan dhaarsado ay wax wada lahaa inay qaybsadeen leanna qofku hadduu cid wax ku sheegto hadduu u qirtana anfici lahayd hadduu diido wuu dhaarsanayaa haddii uu markaa dhaarto sidii bay ku soconno qaybtii la soo celin maayo hadduu diido kii wax sheeganayey uu dhaartona waa la burinayaa qaybtii dib baa loo qaybinaya walow iddacaahu hadduu sheegto xay qaladkii ama xayfkii fii qismati taraadin qisma raalli noqosho ayagaa qaasimkeestay ama naftooda ayay u kala qaateen qismada dabeedna raalli bay ku kala noqdeen waqulnaa waxaan idhi hiya qismatu taraadi beycun weeye baynu nidhi waxaynu nidhi qismatu taraadi xataa waa wax kala iibsi fala saxu annahu laa ahara lilkhalati khaladkaa la sheegayaa raad male oo falaa faa'idata lihadihi dacwa dacwada ayaa sheegashadeeda dacwole walow qabni baha xaqiiqoobe leanna mar haddaynu nidhi waa iib dee isagaa ka raalli noqday waxoogaygaa markaa dhaafay ka tegiddeeda waa haddii aad shay iibsato waxoogay lagugu yar qabto ama lagugula yar gaadho ma jirto yacni celis ma lihid mar hadday khiyaar majsiga khiyaaro shardigiiba dhaafto celis ba iqaalubaa ka furan dar ilaahay in lagugu celiyo arba qiimaha muulahayna waad igu yar qabatay dee waa isku qabadkaasi waa in magaalada la isku wada qabta weeye ilaa qof kastoo wax iibinayaana wuxuu doonayaa qiimo sare wixiisa inuu siiyo qof kastoo wax iibsanayaana wuxuu doonayaa meel hoose inuu siiyo dee markaa haddii lagu qabto lagugu yar dallaco ama waxaad iibinaysay lagaa yar jabiyo waa nasiibkaa qultu waxaan nawowi haddaanay wain qulnaa haddaanay qismatu taraadi ifraazun weeye haddaynu dhahno ayaan dhan kala soocidun bay hayd waxoodin bay kala soocdeen waxba may iibsanin kala iibsanin nuqidad qismadaa waa la burinaya mar haddii qalad la sheegto in habata laakiin qaladkaasi waa hadduu bayino iyo markhaati ku sugnaado wa ilaa haddii kala bayino iyo markhaati ku sugnaan waayo fa yaxlifu shariikuhu shariigiisaasaa dhaaranaya inaynu qaladkaas jirin wallahu aclam walow istuxiqa haddii la muto bacdulmaqsuumi wixii la qeybiyey barhkii shaa'ican xaluya mid faafsan badala fiihi waa ku buraysaa wa fi lbaaqiina khilaafu tafriiqi safqa ayaa ku sugan ow min anasiibayni ayaa laga mutay kaasoo mucayanun oo mucayanoo sawaa'un yacni isleeg baqiyad sideeday ahaanaysa wa ilaa haddii kale batalad waa buraysaa wallahu aclam halkani waa wax dhacaa laba nin ayaa waxbay lahayn way wada qaybsadeen way kala qaybsadeen ama qolaa dhexal isugu jiro waa qaybsadeen daar ka mida daarihii ay qaybsadeen ubaa la qabsoo la yidhi ninka maba lahaynba ninkaa ka dhaxasheen haddawana lagu tago bacanbaray raacday cina waa lagu kala tago qola haysataa waxaa la yidhi maba lahaynba bilaash baa isaga qaybsateene ninunbaa faylkeedii iyo waraaqeedii waxeediiba la yidhi maydaan lahayn maxaa laga yeelay wixii la qaybsayo lagu kala teg masaladu ka hadlaya waa taa haddii wuxuu uhi walow istuxiqa haddii la muto la yeesho cid kala yeelato bacdulmaqsuumi wixii la qaybiyey barhkii shaayican xaaluu yahay mid faafsan lacag bay nimankani ku shaqaynayeenoo lacagtii qayb ka mida buu yeeshay hal milyan baa ayay ahaydoo nin baa boqol ku yeeshay boqolkii kun markaa waa shaayico dee milyan kale ay ku dhex jirtaa gaaruma soocna eg marna waa shaayic baa loodhaya imika lacagtaasoo kale shaayic bay ku tahy oo shilin walba wuu ku jiraa marna dee shaayic maaha ee waxa weeyaan daartaasaa la yeesho markaa shaayic maaha waa shay baatalad qismadii fiihi horta qaybtaa la mutay boqolkaa kuwaa ku buraysaa wa fil baaqi inta soo hadhay sagaalka boqolee soo hadhay miaalkeenna khilaafu tafriiqi safqa sabqada iyo gorgorada iyo wixii la kalabsay kala geyntiisa khilaafkii ku jiray ayaa ku sugan hadduu qofku wuxuu leeyahay waxaanu lahayn wadaybiyo wax xalaal iyo wax xaaraana hadduu isku daro waa ku burayey maya inta hagaagsanna waa ku ansaxayay inta kalena waa ku burayey walahul khiyaaru baynu beec ku soo nidhi marka hadda waa maxay adhar waa ansaxayaa qismadii laakiin khiyaar bay leeyihiin dee ayagun baana markaa iska bixin markaa ayagun baa markaa iska bixinaya taaniguna wuxuu leeyahay may waa wada burayaa aw ama min anasiibayni labada nasiib waxaa laga mutay mucayanun eeg wixii la qaybiye la kala qaatay waa dhinacun qola wixii raacay baa wax ay- ay- ay- ayaa ayaa wax shaayica lagu yeeshay kana oo min anasiibayni labada nasiiba ee labadan la kala qaatay baa mucayanun qadrun mucayanun baa la yeeshay oo sawaun isleeg baqiyad yacni qoladanna waxa lagu yeeshay baloodh yar ayaa la qabsay qoladana baloodh yar baa la ayaa la qabsay waana isleeg yihiin ninkana intiisii baloodh yar baa la qabsay kana baloodh yar baa la qabsay waana isleeg yihiin marka hore dee mid bay kaasunbu iska bixin qiimadana sideed bay aanaysaa baqiyad qismadii waa ilaa haddii kale dee mid baa daartii ugu mudnayd ba laga qaatay midna baloodh yar baa laga qabsaday waa dalad way buraysaa markaa qismadii way buraysaa waa in la buriyaa oo inta markaa waxaan la yeeshana la bixiyo wixii kaalay dib la isugu soo celiyaa lianna maa yabqaa likulli waaxidin laa yakuunu qadra xaqihi ma noqonayo bal yaxtaaju axadu ila rujuuc cala alaakhari wixii baa deetana is wada dhexgelaya bay leeyihin wallahu aclam kitaabu shahaadaati waxaa u baabiyey shahaadooyinka iyo markhaatiyadii ayuu baabiyaa shahaadaad waa jamcu shahaada shahida oo min ashruudi bimacna alxuduura wuu yimi ayay ka timi shahaadana waa warka qofku uu warrami ee uu ku warramayo xaq cidi leedoo cid kale lagu leeyahay masalan waxyaalaha markan wax la sheegayo mardac waa la yidhaahdaa waxaad leedahay cid kale ku leedahay baad sheegaysaa marna waa shahaado oo waxaad sheegi wax cid kale leedahay cid kale ku leedahay markaa shaahid qofka markhaatiga xambaaraya iyo ka gudayaba waa la yidhaahdaa leanna wuxuu arkayaa wax cid kale ka maqan waxaa wasala markhaatiga aayaadkii qur-aanka ilaahay leey walaa taktumu shahaada markhaatiga ha qarinina waxaad markhaati ka tihiin markhaatigiisa ha qarinina waxaa kaloo yihi wastashiduu shahiidayni min rijaalikum laba marag oo raggiinaa marageliya wa ashhiduu idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan markhaatiyeesha waana amru irshaad xadiid ayaa ku soo aroortay ayaguna si xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu ninkii wax sheeganayay wuxuu uhi laysa laka ilaa shaahidaaka ow yamiinuhu waxa kuu suganuun yacni wax kale kusa inaad laba markhaati keensato imaa inaad dhaarsato wax kale ma yeelan saw ninkaa wuxu sheegan maysid imaa laba markhaati halkaas soo jooji imaa dhaarso xadiid kale ayaa jiro bayhaqi shucabuliimaanka uu ku warinayo walow sanadkiisa la daciifiyey nin ayaa weydiiyey shahaadada iyo markhaatiga markaasaa wuxuu yidhi lisaa'ili tara shamsa xale nebigaa wuxuu yidhi ma arkaysa cadceedda masuu nacamhaa cadceedda waa ujeeda waa arkaya qaala calaa miliha fashad awdac wax sidaa cadceeddu hadda ay kugu muuqato kugu muuqdo ood u hubto ku marakac sida cadceeddu kugu muuqato haddaanaad u hubin shayga iskaga tag kaga marag furina waana waxa xaajo iyo baahi ay keenayso oo dadku ay u baahan yihiin wax khilaaf oo muslimiinta ugu dhexeeya markhaatiga bannaanidiisuna ma jiro arkaanta shahaadadu waa shaahid mashhuudun lahu mashhuudun calayhi mashhuudun bihi iyo siiqa waa inaad kala garataa waa shaahid waa qofka markhaatiga mashhuudun lahu waa qofka loo marag furi mashhuudun calayhi waa qofka lagu marag furi mashhuudun bihi waa shayga laga marag kici iyo siiqa mar baa waxaad arkaysaa mashhuudun lahu wa calayhi lagu odhanayo mashhuudun lahu wa calayhi marka lahu almashhuudla waa kii loo marag furayey calayhina waa kii lagu marag furayey wuxuu yidhi sheekhu shardu shaahidi shaahidka iyo markhaatiga shardigiisu waxa weeye muslimun inuu muslim yahay xurun waa inuu xor yahay mukallafun waa inuu mukallaf qaangaadhiyo caqli leeyahay cadlun waa inuu caadil yahay duu muru'atin waa inuu sharaf iyo dhaqanka dadka la midkaa dhaqan waa inuu leeyahay sharaf hayru mutahamin mid la tuhmaysanayo markhaatigan oo furaya tuhmaad iyo fari ku godatayna waa inaanu ahayn wuxuu hi sheekhu shardu shaahidi muslimun weeye waxaa loo shardiyaa muslimnimo mar haddaynu saanahay gaal muslim ku marag furaya lama aqbalayo gaal gaal kale ku marag furayana lama aqbalayo shaydayni min rijaalikum ayaa la yidhi kaafirku laysa min rijaalina rijaal shayطaan weeye abu xaniifa ayaa wuxuu qabaa inay gaaladu barhkood barhka kale markhaati ku noqon karaan imaam axmed wuxuu qabaa marka ay wasyo iyo dardaaran tahay ee muslimna la waayo sida aayaddii fii suurati alcimraan akhirkeedu ay tilmaamaysay faasaabadkum musiibat lmowti taxbisuuna min bacdi salaati alcasri fayuqsimaani aayaddii arrintaa tilmaamaysay maa'ido akhirkeeda ahayd say tilmaamaysay waxa uu leeyahay hadday dardaaran tahay iyo dad markaa socoto ahoo la waayo markaa cid musliha galadu waragooda waa la aqbalaya markaa waa inuu yahay muslimu bayn xurun waa inuu yahay xor oo lama aqbalayo shahaado addoon lanno waxay leeyihin marka ama qini ama mukatab ama mudabar ama mubacad ama umwalad magacyadaasay kale leeyihin midku doona ahaado waxaa leeyahay waa naaqisulxaal qaliilu lmubaalaat waa qofka markaa la addoonsanayo en waxba ka dhowrsanaynin ammaanadaas markhaatiga ma qaadi karayo abu xaniifana marka inaan la aqbalin buu qabaa imaamu axmed iyo isxaaq bn raawehi iyo ibnu mundir iyobaa qaba in la aqbalayo waxay dhaheen waar been markhaatiga dee waxaa loo egaa xagga beenta iyo runta ee xornimadani kuma leh addoon baa la arki karaa boqol xore ka run badan oo ka ammaano badan baa la heli karaa markaa shaqo kuma lehe addoonkii markhaatigiisi waa la aqbalaya mukallafun waa inuu yahay mukallaf mukallaf maxaa la yidhaha murakab min shay-ayn baa la yidhaahdaayo waa inuu yahay qaangaadh caqli leh sabi lama aqbalo markhaati sabi ma noqonayo hadalkiisu xugun ma leh xataa qaangaadhka haba u dhowaado mar haddaanu qaangaadhin a'immadaa saddexaad ahi sidaasay isku waafaqsan yihin imaamu maalik ayaa wuxuu qabaa in caruurta markhaatigeeda la qaadaya dhaawac ay isu geystaan markay ciyaarayaan laakiin bishardi se wuxuu le wa inaanay kala tegin halkii ay kubadda ku ciyaarayaan ama waxay sariiryanayeen haddii dee mid waxyeello loogu geysto oo goobtii loogu yimaado oo intoodiiba yidhaahdaan kaasaa waxyeellada u geystay waa la qaadanayaa buu leeyay waa hadday goobtii wada joogaan haddiise mid waliba caawa xaafadoodii soo seexdo car la yidhaahdo bal waa kaase adigu sheeg waar kaa kala kaa kalaa ku dhuftay dhe baa loodhanayaa waa la soo bedelayaa ile waa ciyaale marka hadday halkii taagan yihiin imaam maalik baa qaba in markhaatigooda la qaadayo madaahibta kalena imaam axmed laba qowl buu leeyahay oo miduu imaamu shaafici madhabkiisa ku waafaqsan yahay miduu maalik ku waafaqsan yahay ayuu leeyahay ibn cabaas baa leeyahay shahaadatu sibyaano miman tardawna min ashuhadaa dee ciyaalna cidi raalli kama aha mid waalana markhaatigiisa cidiba qaadi mayso waayo hadalkiisa wax ka soo qaad male warkaa iska hor iyo daba keenaya in geesuu jeediya geesuu ka jeedaa toona jirin cadlun waa inuu caadil yahay markhaatigu macnaheeduna waxa weeye waa inay axwaashiisu diinan wa dunyan wa muru'a waa nin arrimihiisu isku dubadhacsan yihiin waa inuu yahay hadday diindiisa tahay hadday sharafdiisa tahay waa inuu isku dubadhacsan yahay faasiqaan waxba iska dhowraynin markhaatigiisa lama aqbalayo ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu ma- war idinla yimaado iska hubiya dee nin la yidhi iskaba hubiya wuxuu sheegaba iska hubiya markhaati laga dhegaysan maayo xadiid abu daawuud uu warinaya camr ibnu shacayb carabiya can jaddi uu ka warinayo ayaa wuxuu tilmaamayay inaan shahaadatu khaa'in walaa khaa'ina walaa zaanin walaa zaaniya inaan la aqbalaynin abu xaniifa wuxuu qabaa haddii ninkan uu yahay nin beenta iska ilaaliya in markaa la aqbalayo duu muruuca waa inuu yahay qof muruuca leh qof toosnaan isagaa inoo keeni doona muru'ada isagaa inoo keeni doona minhaaj lama xanta baa laleeyahay muru'a waxay tahay dadka la midka ah da ahaan meel ahaan zaman ahaan dhaqanka ay leeyihiin qof ku dhaqmo waa inuu yahay hadduuse yahay qof aan waxba iska dhowrin qof muru'a haddaanu lahayn xishood ma leh haddaanu xishood lahaynna wuxuu doono iska odhanayaa idaa lam tastacyi fasnac maa shiit haddaanad xishoonayn xadiidkii saxiixa waxaad doonta samay baydeen marka waa inuu qof muru'ada iyo sharafda iyo dhegta qof ilaalinaya waa inuu yahay hayru mutahamin midaan la tuhmaysanaynin waa inuu yahay oo shahaadadiisana maragiisan fari aanay ku godnayn ذلك وأقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا هذا كاسوا وعد هذا إلهي ودو مرخاتي ودو إن إذا شكين دي الريبة دي بحض الشرطة حديث إمام حاكم ورين يسرة كيسر حسن يهي نبي قول لا تجوز شهادة ذي ظن ظن ولا ذي الحنة ما بنانا مرخاتي kadannada iyo tuhmada u saaxiibkaa xinnada markaa ka cadaawadda isaguna cadaawadda u saaxiibkaa markhaatigiisa lama aqbalayo waxaa kaloo shardiga markaa inuu naadiqii u hadlayo ishaaratuulakras lama aqbalo waa inuu qof soo jeedaya habeen isagana markhaatiga laga qaadi maayo wa shardu alcadaalati wallahu aclam markaa inoogu joogo